munaasabadan waa laka daha furaya adeega musaacida oo fududaayo doona safarka gudashada cumrada ee laka qobday magaalada muqdisho wayna ku qeyb galay mas-uuliyiinku shal dareerta dowladda ganacsatada iyo madax ku dareerta shirkado salaam somaali bank iyo shirkada duulimaadka eedayba adeegun yoo isku kaalada doonan salaam somaali bank iyo shirkada duulimaadka dayba wayba usa bulshada fududaayo doona gudashada cimrada iyo-oona laku kafaala qaadow ilaa iyo markiyo dalsho riitaanka nagadan anka horeyntii maamul ku-xigeenka shirkada duulimaadka dayba cabdifataax ismaan axmed iyo dahfuri munaasabadda adeegan ay soo kordhida hadda oo ah adeega musaacid wuxuu noqonayaa qaabkiisa waa adeeg banki salaam soomaali banki anaga aan u geynay oo aan dhahnay dad muctamiriina oo cibaadadii u baahan oo waxaa jiro lacagtooda bishii soo gasho meelna wax aysan u dhigmi karin una baahan inay soo cibaadaystaan waxaan u baahannahay qardulxasankii aad sii jirteen dadka inay maalkooda adduunyo ku tacbadaan ayadoo kale oo wax faa'iidaa brofit aadan ka raadinaynina inaan noo siidin dadka muctamiriinta cibaadaystaan anagana adeeggii aan u qabano oo adeeggii fuliyaasha aan noqono madaga shirkadda salaam soomaali bank cabdulaahi sheekh cumar maxamuud iyo sheegay in adeegun dad badan oo soomaaliya walbadan ku kaalmay doona dhinaga gudashada cimrada sida hadda aan arkaynay waxaa si fiican runtii aan u fahamnay qaabka ay u shaqaynayaan dayba runtii waanu ku faraxsannahay inaan ka soo qayb galno xafladda daafurka dayba ay musaacid maxaa yeelay waa wax ay ku soo kordhiyeen bulshooyinka soomaaliya trabaliska ama waxyaabaha loo yaqaano shirkadaha duulimaadka runtii waxaan muddo dheer laba kun iyo afartii ilaa laba kun iyo sagaalkii aan ka shaqaynayay waliba qeybta xajka iyo cumrada rag badan oo aan wada shaqaynayna meesha way fadhiyaan iyadoo lasii hormariyey marka oo la keenay adeega musaacid waxaa lais dhihi karaa intii ka faa'iidaysan jirtay ka badan ayaa ka faa'iidaysan doonto cabdulaahi nuur cusmaan guddoomiyaha hormuud salaam foundation iyo bogaadi adeega iyo isku kaaladahayaan salaam somaali bank iyo shirkadda duulimaadka ee dayba mararka qaarkood way dhacdaa waxaa arkaysaa dad isku lacag bixiyey dadna ay degeen xaranka meel u dhow adeeg fiican xaranka qof kasoo aadi karin oo cibaadaysan karin qofna waxaa la geenayaa meel masaafo aada u fog ah
haana ku mid ee culimmada iyo mas-uuliyiinku dareerta wasaaradda diinta iyo awqaafta dowladda federaalk soomaaliya iyo bogaadiyay horumarka iyo isku kaaladahayaan salaam somaali bank iyo shirkadda duulimaadka ee dayba oo tacaawunka ah oo musaacadada ah sida magaciisaba ka muuqata runtii waa adeeg aan isleedahay baahidiisana way taagneen qof kasta oo aan kaash tiro badan heli karin na way anfacaysaa oo xoogaa yar inta hela laakiin awoodo inuu sanadkii yaryareeyo barnaamij dabcan naafic ah horeyna loo tijaabiyey oo caalamul islaami meelo badan ka jira waa sidai magaciisa ka muuqatana waa musaacid waa bogaadinayaa barnaamijkaas quruxda badan oo ustaad cabdixafiid iyo raggiisii ay soo bandhigeen
waxaan hambalyo iyo runtii bogaadin aan ku garab istaagayaa shirkadda dayba iyo mas-uuliyiinteeda iyo banki salaam labadoodaoo iska kaashada runtii mashruuca musaacid aniga runtii waxaan ka mid ahaa macaamiishii sanadkii dhoweed loo adeegay oo dayiba u adeegtay waana aadaan u mahadiyey hadda oy musaacid heleenna waxaan filayaa inay kasii fiicnaadaan waana soo dhaweynaynaa in sha allahu tacaala waana u mahad celinaynaa sidii fiicnaad ee ay noogu adeegeen aniga iyo muctarimiintii kale ee aan markaa hawshaas ay noo qabteen